bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli ala sayidina maxamed magacayga saddexan waxaa la yidhahdaa cawil xuseen yarow waxaan ku noolahay xarada xagardheer sectionka annaga aan degannahay iyo sectionno badanba waxaa degan wabar aniga hadda xaata deris ila ah dad aanan lahayn dadka qaxootiga ah oo niyo wali aanan qaadanin diiwaangelinta un qaarna galin qaarna aanan gelin dadka baahanaan ka hadlaya anugu dad dadkaas waayadii ugu dambaysay oo dhan haddii aad waxgaradkii xerada tihiin walaacayaad ka muujinayseen oo nolol aad u adag ay ku suguhinaya laleeyahay marka baahiyaha ay qabaan oo ay kaga duwan yihiin dadka kale
adeerow dadkaas waxay kaga duwan yihiin dadkaas waddankiibay ka yimaadeen carruurtoodii bay wataan waa dad aad u rafaadsan hooy male waxayna qaadanin oo kale dadkaan hadda soo horreeyey waxaa la siiyey boono ay raashin ku qaataan oo w f b world food ay siiso dadka saga ma qaataan raashin ma qaataan tansiilaad kalo waxaa weye aad bay u rafaadsan yihin bannaanaday daasan yihiin waxaa weye reerahay imaanayaanoo waxay leeyiin war waa baahannahay qofkii haddii qofka dariskiisa laa asaga wax kaliya ma cuni karo waa dad baa caawi haddii caawin bini aadam haddii dad meelahaas iyaga waa baahan waxay caawiyaan waxba tari maysa dadkaas aad ay u dhiban yihiin magarad
maxaadse leedahay qaxootigan baahida gaarka qaba oo xerada ku sugan in qaxootigii kale laga soo horumariya sidee se arrinkaas ay saameyn ugu yeelatay dadkii muddada dheer ku taamayay in haddii tirikoob uu bilaawda ay heli doonaan boono ama kaar ay raashin ku qaataan aniga hadda codsi waxaan codsanaya horta hay-adaha caalamiga ah hay-adda u n c r oo u xil saaran qaxootiyada iyo dadkan barnaamijkaas iyo hay-adda world food program ee w f b oo raashinka bixiso dadkaas waxaan dhihi lahaa dadkaas ayaa aad u dhiban boonada dadka haysta raashinkii bay qaadanayaan way u faylayan raashinkii bay qaadanayaan waxyaabahii kalea ka maqan way sugi karaan laakiin waxaan sugi karan oo aad u dhibaataysan dadka baahan ee aanan haysanayn boonada haysanin ee xaryihii iska dhooban ee baahanaha ee toos aanan weli waxba yeelanin ee aad u rafaadsan dadkaasoo magaalada dadka waxay ka baryaan iyo waxay soo tuugsadaan iyo waxay meelaha ka raadsan waxba kalena haysan waxaan dhihi lahaa bifadlakum hay-adaha caalamiga ah ee ay u sarraysa hay-adda u n c r iyo d r a oo dowladda kenya ah waxaan dhihi lahaa dadka isaga inay horumariyaan si ay dadkaas bal horta noloshooda ay bal dad nool noqdaan dadka qaar abaaba camal ah waxawey wixii dhinta caawa lama beensanay bannaankii bay jiifaan maynan helin diiwaangelintii iyo wixii helayna xatima qaarna ma helin waa dhib qabaan boono ma qaataan dadkaas dadkii bay dul saaran yihiin aaday u rafaadsan yihiin waxaan dhihi lahaa hay-adda kuwaan kale way sugi karaan oo hadda helay boonada helay way sugi karaan laakiin dadkaas aan sugi karin waxaan dhihi lahaa hay-adda ha fiiriso il gaara ha ku fiiriso diyaara il gaara ha ku fiiriso dowladda kenya waxaan leeyahay dadkaas aad bay u dhiban yihiin waxaad ka dhawaajisay in dadkaasi ay xaafadihii kale ee dariiska ama dadkii qaxootigii kale ay u imaanayaan oo ay waxay cunaan ay raadinayaan marka yaa u badan marka ma caruur haween siday isugu jiraan dadka marka aad arkaysaan oo indhihiina ay qabanayaan haddii aad waxgaradkiitiin oo aad sheegta in ay guryihii imaanayaan caqabadaha haysta oo cuntada markii laga soo taga ee hooyla-aan ayaad sidoo kale sheegtay duruufahaas marka si guud ay qabaan ma muddo dheer bay taag
inta waqti abaga waa taagnayd dadkaas maynan helin sidii loo joojiyey yani boonada loo joojiyey haddee dadka yimid aad bay u dhiban yihiin dadka way isku dhex jiraan ad arkaysaa dad waayeel oo hoda ah oo guryihii imaanaya oo le war baxaan cunaa rabnaa waa baahannahay hadee waxbaan ma qaataan dadkii kuwii kale markaad kan wax siiso ka kala wax siiso kii kale wax kale midaan qaaran waxba kaa helayno ayagana baaba iska ah waxaad arkaysaa ciyaal yar yar oo socdo kule waa baahannahay oo jawaan iska wato ayaga laftood rafaadsan waxaad arkaysaa dumarkii oo ay sida oo kaleeta ah dadkaas waxa weye aad bay u rafaadsan yihiin waxaad arkaysaa dad cuuriyaama ah oo gaarigacan lagu wado ama bahalkii oo lagu leeyahay qofkan waa dhib qabo a sidaa dadkina haddii dad wax haysta ma ahayn waa qaxooti marka dadkaas si ay bal cambuulada raashinka u helaan oo yani dadka ay ula mid noqdaan bal wax laftooda ay dabka u shitaan waxaan dhihi lahaa hay-adda u n c r dadka isaga ha fiiriso dadkan boonada haysta way sugi karaan raashimadiibay sugi karaan raashinku way qaadanayaan biyihii haddii waxbay ka haystaan laakiin bal dadkan horta kor dabkan loo shidaan dhihi lahaa ha siiso waraaqaha sharciga qaxootinimada ha siiso marka idinka ka waxgarad iyo odayaal ahaan doorkiinna muxuu yahay ku aadan in dadkaas garabqabad iyo iyo iyo caawin ay helaan marka laga soo taga dhanka hay-adaha oo sida aad sheegta hadda aanan weli taakula aanay ka helin dadkaas waxgaradka iyo si guud bulshada qeybaheeda kala duwan doorka u furan ee ay dadkaas noloshooda ku kaabi karaan maxaa ka mid ah wallaahi adeerow culimaa u diinka odayaasha gabdhaha wax garanaya qof kasta oo dadkaas arka waxaa weye wixii ay awoodaan way u taraan haddee waa awooddooda qofkana awooddiisu waxaan ma kaca awooddaas marka waxaa weeye haddee bini aadan baa layahay haddina qaxooti baa la joogaay aaday u tabar yar tahay tabaro badan ma ahan qof ama wax la mid ama laba wax saasaa dad bini aadanka ay saacidi karaan laakiin dadan oo haddee qoysas toban iyo shanle tobanle labiyo tobanle saddex iyo tobanle kowle shanle lixle toddobaale saddexle dad noocaas oo ummaddan oo ilaa labaatan ku dhow oo haddii qaar la diiwaangeliyay hadda waxay ii sheegeen nimanka la yidhahda d r laftooda afar iyo toban kun inay u diiwaangashan tahay in ka badanna waa joogtahay oo kale on diiwaangashanayn waa wixii diiwaangelin oo aan lahayn boono aan lahayn